إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah eelfurqaan qodobada aad saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada bari banaadir iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u dabaaldegayay xasan sheekh ayaa dilay aabbay u xoogsan jiray carruur uu dhalay iyo kuwo agoon ah siyaasi caan ah ayaa sheegay in dowladda cusub ee xasan sheekh ay wakhtigeeda ku dhammaysan doonto fashil iyo khilaafaad ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa u hambaleeyey xasan sheekh maxamuud isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay dibu doorashadiisa magaalada ceelbuur ee ka tirsan gobolka galgaduud ayaa horumar dhan kasta ah ku tallaabsanaysa warka dibaddana t b l f iyo xukuumadda adisababa ayaa qarka u saaran inay mar kale foodda istaraan u diyaargarooba qodobadaasoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada bari banaadir iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya haddii aynu ku horrayno gobolka bari rag ka tirsan guutada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland tiro madaafiica ayaa gudaha u galay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamadani ee ku taalla deegaanka galgalah ee hoostaga magaalada boosaaso ilaa labaatan madfac ayaa lagu weeraray saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamadan welina tafaasiil dheeriya kama aanaan helin inta uu la-egyahay khasaaraha ka soo gaaray ciidamadan lagu qaaday weerarka madaafiicda loo adeegsaday dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale weerar madaafiica lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo ku sugnaa deegaanka af urur waxaana ka soo gaaray dhaawacyada ku dhowaad toban askari dhanka gobolka banaadir sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku lugeynayay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim oo dhacaduleedka magaalada muqdisho isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xala qarax la beegsadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka tareedisho ee asna dhacaduleedka magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala degmada owdheegle ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka berireeh ee dhacaduleedka magaalada afgooye sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk fariisimaha la beegsaday ayaa waxay ku yaalaan degmada jannaale waxaana ku kala sugnaa ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay saldhigyada ay ku sugnaayeen ciidamadan la beegsaday faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal toosa ku qaadeen ciidamada ugandhayska ee fariisinka ka samaystay degmada buulamareer ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u dabaaldegaya xasan sheekh ayaa dilay aabe u xoogsan jiray carruur uu dhalay iyo kuwo agoon ah cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya kadib markii lagu dhawaaqay in xasan sheikh uu yahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho qeybo badan oo kamid a waxa ay ciidamada dowladda federaalka ah ka rideen rasaas aada u fara badanna way ugu dabaaldegayaan doorashada rasaas aan loo meeldayin ay ciidamadan waxay ka rideen jihooyin kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho rasaastaas waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo gaaray dadka rayidka ah waxayna rasaasta dadka ugu tagtay guryahooda rasaasta ay rideen ciidamada dowladda federaalka dadka ku dhintay waxaa ka mid ah liibaan cismaan barre oo ka mid ah dadka degan xaafadda gubta ee degmada dayniile liiban ayaa rasaasta ugu timid gurigiisa xilli uu carruurtiisa la fidsanayey haweeney la dhalatay ayaa ka waramaysa qaabka uu u geeriyooday liibaan meeshaanu jiifay joodare meeshaan u yiilay cabadinoo taasaa meeshaasay kasoo dhacday laba garbood dhexdooda ugu dhacday marka waxay ahayd oo wareega labaad wareega saddexaad markii lagu jiray marka xabadiya badan isku dhaceen intay kasoo gashay feereega ku dhacday intay igu dhacday meeshaasaan fadhiyay anigana marka maba nuuxsanba waa dhimayaba sidoo kale nin la dhashay liibaan cismaan barre ayaa waxa uu sheegayaa in maalin ka hor ay soo duugeen hooyadiisa sidoo kalena ay la kowsadeen murugadan ilka waa walaalkay ila dhashtay waxaa la yidhahdaa liibaan cusmaan barre meesha qadartooda ka dhacda waa meeshaan gurigiisa ayuu joogay gurigiisa ayana ugu imaaday walaalkii maanta wuu dhintay sooma laabanayo balse maantay shalay waxaan soo duugnay hooyo maantana isagaan soo duugnay qof walbana way wada dhimanaysaa balse waxa xaala dhacay waxay ahaayeen wax yacni waxay ahaayeen wax qadarnaayo laakiinse dad ayaa ka dambeeyey insha allah yowmalqiyaama ay xisaabtami doonaa ma ahan markii ugu horreysay oo ay dad rayd ah ku waxyeeloobaan rasaasta ay ridayaan askarta dowladda federaalka sidoo kale sida aan xogta ku helnay rasaastii ay ridayeen ciidamadan waxaa ku dhintay haweenay umu lahayd iyadoona dhowr kaloo qof ay ku dhaawacmeen siyaasi caan ah ayaa sheegay in dowladda cusub ee xasan sheekh ay wakhtigeeda ku dhammaysan doonto fashil iyo khilaafaad sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin hogaamiye kooxeed hore oo lagu magacaabo cabdi nuure siyaad oo waayihii dambe siyaasadda dowladda federaalk ka agdhowaa ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu warramay dib u doorashada xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in xasan uusan lahayn aragti soomaaliyeed balse hadafkiisa uu ku kooban yahay dano shakhsiyadeed iyo ururka uu ka tirsan yahay ee la yidhaahdo damul jadiid wallaahi hadda ururka dam jadiid waxa weeye waa waa urur iska maogtahay aad ogtihiin oo iska maaragtay iska la yaqaano ururka dam jadiid waa koox dalleeya oo hadda u shaqaysa cadowgii maaragtay rabaa inay ku shaqaysto dad dad diimeedna maahan dad dhaqan soomaaliyeed wadana maahan dad ku habboon maanta inay qarannimada soomaaliya ka turjumaanna maahan waa shakhsiyaad la yaqaano kuwaasuna hadeer u daraymayaan dal iyo dad hadeerna xasan sheekh ama ra-isul wasaaraha loo keeno ama fulaan loo keena nin ku qataarna asaga oo ay ka kala lug bixina loo keenaya saasayna ku dhamaanaysaa soomaalina dawlad looma rabo waa been waxaa la sheegayaa oo qof soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto doonayaa oo ajnabiga uma jiro teendhada afasiyooni ee ay ka dhacaysay doorashada aad uguma dhex muuqan wadaadihii dowladda federaalka mana la siinin wax kelimad ah sidaa darteed waxaan cabdinuure siyaad weydiinay waxa u sababta ah arrintaas sidoo kalena waxaan weydiinay sababta waayihii dambe keentay fashilkooda waxa uuna ugu horeen ka xumaaday in wadaaddo lagu tilmaamo bashiir salaad iyo ururkiisa waxa uuna yidhi ha adeer kuwaas waxa weeye waxaad moodaa khayr allah kusiiyo adeerkiis waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa dambi kaasoo gaaraya wadaada macal inaad adigu tiraahdo waayo waxa weeye dad maaragtay hadba wixii loo dhiibo ku hadla afkooda waxa weeye wadaado lama dhihi karo diin waxa weeye diinta islaamka dad habdhaqankeedii muujinaya ma ahayn dad raali gelinaya dad oo maaragtay sidii ciidamada maaragtay nabad sugidda iyo sirdoonka iyo ushaqeey lahaayeen waxaas dhiirigelinayay ahaayeen dad diin ka hadlaya ma ahayn diinna maaragtay dad wax kufalaya ma ay ahayn xasan sheekh ayaa ah nin la garanayo oo ay dadku barteen afartii sano ee uu madaxweynuhu ahaa waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in dhibaatadii ugu darneyd oo u geystay ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa u hambaliyeeyey xasan sheekh maxamuud isagoona sheegay in uu ku faraxsan yahay dib u doorashadiisa faahfaahinta warkan waxaa inoo soo gudbinaya maxamed cali aadan dhinacyada isku haya siyaasadda dalka itoobiya ayaa si diiran u soo dhoweeyey doorashadii madaxtinimada soomaaliya iyo guushii uu gaaray xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu soo dhoweynayo guushii uu doorashada ka gaaray madaxweyne xasan sheekh waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho hambalyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan aaminsanahay inaan ka wada shaqayn doono danaha labada dhinac iyo arrimaha joogtada ah ayuu yidhi abiy axmed dowladda itoobiya ayaa aaminsan in xasan gurguurte uu kala shaqayn doono danaheeda maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shantii sane ee uu xilka hayay wuxuu itoobiya u ansixiyey inay maalgashato ilaa afar dekadood oo ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed dhinaca kale hogaamiyaha jabadda tigreega ee t b l f ayaa si diiran u soo dhoweeyey doorashadii xasan gurguurte hogaamiyaha jabhadda dabrestition gabra mika'il oo bayaanka ku saxiixnaa ayaa xasan sheekh u rajeeyey guul nidaamkii t b l f ee itoobiya maamuli jiray ayaa taageero milatari iyo mid siyaasadeed siin jiray dowladdii uu madaxda ka ahaa gurguurte kumanaan ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya ayaa duulaan gardarro ah ku jooga soomaaliya iyagoo gumaysi ku haya malaayiin shacab soomaaliyeed ah dowlado kale oo badan oo ay ka mid yihiin maraykanka iyo ingiriiska ayaa sidoo kale soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka waxaana safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya uu kulan la yeeshay xasan sheekh magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa horumar dhankaasta ah ku tallaabsanaysa cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa warkan inoola diyaar ah iminka magaalada ceelbuur iyo daafiheeda waxaa ka furan dugsiyo fara badan oo qur-aanka kariimka ah lagu barto qaar ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah ayaan ku waraysanayaa qaybta hore ee xalqadan ka midka ah tixanaha dib u soo kabashada ceelbuur iminka wax aan joognaa mid ka mid a dugsiyada qur-aanka kariimka ah oo xaadir ay ku yihiin macallimiinta qur-aanka kariimka ah iyo arday aan badnayn maadaama aan la joogin xilligii daruusta la bixinayay amaba la qaadanayay macallin maxamed xasan wuxuu macallin ka yahay madarasada iminka aanu joogno ee abuubakar sadiiq waxaa la furay kadib bixitaankii etoobiyaanka dinla dirirka ahaa hadda oo aan joogno sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga geesta kalena laba kun labaiyo labaatanka ee milaadiga waxaa madarasadan iyo kuwa lamidka ah wax ka barta arday fara badan iyo magacayga aan ku bilaabo magacayga waxaa la yidhaha macalin maxamed xasan madarasada waxaa la yidhahda abubakar usidiiq madarasatu abubakar usidiiq way waxay ku taallaa degmada ceelbuur waxaa weeyaan qur-aanka kariimka ayaan halka ku dhignaa insha allahu tacaala ilaahay inuu maaragtay naga aqbalana waan rajaynaynaa noona fududeeyo oo dee ilahay waxuusa fududeyn ma fudaadaan ilahay inuu noo fududeeyana waan rajaynanaa insha allahu tacaala madrasada tan ayaan anigu macallin ka ahay macallin kalena oo walaalaha kale ee madrasada kule ku dhiga qur-aanka degmada degmada ceelbuur ayuu kamid yahay etoobiyaanka markuu baxa kadib ayaan madrasadan bilaabay madrasooyin hore oon dhigi jiray waa jiraan macallin hore waan ahaa jiray laakiin madrasadan waxaan bilaabay etoobiyaankii kadib intii aan joogay magaalada ceelbuur waxaan ka mid ahaa jamaacada masjidu raxma oo ah masaajidka magaalada ugu weyn aad ayaa loo qurxiyey waxaana ku tukada rag isugu jira da'yar da'weyn da'dhexaad iyo wiilal yaryar oo carruurta dugsiyada qur'aanka kariimka ah ka mid ah jamaacada masjidkan iyo masaajidda kale ee magaalada shacairta islaamka ayaa aad uga muuqata maadaama xilligii abaarta lagu jiray markii barnaamijkan aan duubayey oo ku beegnayd intii roobka gugu aanu curan maalmaha jimcaha ah masaajidka waxaa ka jiray deeq aruurin si gurmad ahaan loogu gaarsiiyo reer miyiga dhibaataysan masjidkan alraxma iyo masaajidda kaleba waxaa ka socota daruus kala duwan intii aan joogay ceelbuur waxaan arkayay salaada subax kadib daaciga degmada oo tafsiirka qur-aanka kariimka ah ku akhrinaya gudaha masjidkan alraxma waxaa isweydiin mudan masjidkan quruxda badan ee jamaacada faraha badanu ku tukato sidee buu ahaa markay etoobiyaanku magaalada joogeen macallin maxamed oo muddadii magaalada aan joogeyn ka mid aan arkayay asigoo masaajidka imaamka ah iyo macallin cabdirasaaq oo labadooduba ka mid ahaa dadkii magaalada soo galay markii etoobiyaanku ay ka baxeen ayaan arrimahan su'aale ka weydiinayaa inkastoo dadkii xalaqaadkii hore ka qayb galay qaarkood ay dhibaatada masaajidda gaartay xuseen amaba soo hadal qaadeen macallin maxamed xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee magaalada dib u soo cagadhigay kadib rucbigii sabab u noqday in etoobiyaankii halkan joogay ka cararaan oo afka saaraan halka iyo dhulka soomaali galbeed ee ay gumaystaan wuxuu tilmaamayaa in masjidkan alraxma xilligaa uu ahaa lo hargaleen amaba uu ka dhignaa geed lo'du harsato oo kale balse islamarkiiba dib u hagaajintiisa loo howlgalay masjidkan weyn ee la yidhaahdo alraxma ee hadda madrasadan u dhow oon hadda kusoo dukanay khudbadii jimcada wuxuu ahaa muxuu ahay madras markaan soo galay waxaan isiri oon bannaanka hore kasoo istaagay waxaan isiri masjidka dhexdiisa talow miyaa lagu saxaroo jiray baan isiri markaan soo galay waxaan ogaaday waxa ku jiraya inay ahaayeen lo-da saaladeeda inay ahaayeen oo lo-baa ku hergeli jirta meesha wuxuu noqday geed lo ku hergesho oo kale hiisha taalla lo-da oo kale ayuu u ekaaday mid ka mid ah afar iyo tobanka xarumood ee idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay ka shaqaysaa magaaladan ceelbuur waana isha ugu weyn ee dadka magaaladan ku dhaqan ay ka helaan wararka gudaha iyo dibaddaba la xiriira dadka deegaanku waxa ay sheegayaan inay soo mareen xilli dhacdooyinka qaar ay bil kadib ogaa jireen laakiinse hadda waxay tilmaamayaan in ay wixii dhacaba in yar kadib la socdaan halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah elfurqaan iminkana warka dibadda t b l f iyo xukuumadda adis ababa ayaa qarka u saaran inay mar kale fooda istaraan waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo dagaallo mar kale ka soo cusboonaada gudaha dalka itoobiya kadib hanjabaaddii dhowaan ka soo yeertay jabhadda hubaysan ee t b l f guddoomiyaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee dowladda xabashida itoobiya oo la hadlay wakaaladda wararka ee xukuumadda ayaa sheegay in ururka t b l f ay isu diyaarinayaan in ay mar kale dagaal ku soo qaadaan itoobiya inteeda kale waxa uu sheegay dagaalka ay mar kale qorshaynayso jabhadda hubaysan ee tigreega ay ka dhigan tahay in aysan weli ka tanaasulin waxa ugu yeeray khaladaadkii ay horey u soo galeen islamarkaana aysan rabin nabad ka dhacda gudaha itoobiya haddii aysan iyagu talada dalka haynin mas-uulkan waxa uu sidoo kale t b l f ku eedeeyey in ay waddo olole ay ku dagaalgelinayso carruurta yaryar iyo dadka waayeelada ah kuwaasoo ku dhaqan gudaha gobolka tigreega wuxuuna waxa loogu yeero beesha caalamka ugu baaqay in ay wax ka qabato arrinkan ay ka hulan yihiin mucaaradka dhanka kale ismaamulka amxaarada ayaa lagu soo warramayaa inay heegan buuxa geliyeen laamaha amniga gobolka si ay uga hortagaan haddii ay weerar soo qaado t b l f warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa